shireen isdaba joog ah magaalada gaalkacyo ku yeesheen mas-uuliyiinta labada dowlad goboleed ee galmudug puntland oo isugu jira wasiirada xildhibaana iyo guddoomiyaasha degmada gaalkacyo iyo gobolka mudug ee galmudug puntland ayaa waxaa hal hordhac looga gaaray colaadii ka taagneed galbeedka gobolka mudug taas oo qodobo laga soo saaray wasiirka wasaaradda amniga gudaha galmudug maxamed cabdi aadan gaboob iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdi faarax saciid juxa ayaa si wadajira uga hadlay qodobada shirka ka soo baxay iyagoona sheegay inay dhaqangeliyaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo laamaha amniga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ka shaqeeya si looga hortago colaada ka taagan galbeedka gobolka mudug waxaa noo suurta gashay in aan ka gaarno qodobo muhiim ah shirkii maalmahan nooga socday halkan ee magaalada gaalkacyo muddada dhowrka maalmood ah qodobadaas oo gundhig u noqonaya taabagelinta amase dhaqaajinta wejiga labaad ee yani heshiiskii halkan ku dhex maray labada beelood ee leelkasaya sacad taasoo ahayd in muxuu ahaa la dhaqangeliyo heshiis kama dambayn ah oo labada beelood ay ku wada noolaadaan walaaltinimo iyo wanaag maantay qodobadan hadda la soo saaray ayaa meeshaan laga hirgeliyey horeyna dadkii deegaanka hadday yihiin dhaqan hadday yihiin culumo hadday yihiin waxgarad horey bay ugu baaqeen inay muxuu ahaa joojiyaan xabadda isla markaasna waxaan adkaynaynaa dhaqangelinta iyo in dib dambe aysan u dhicin dadka deegaanka ah amase dadka walaalaha ee diruurta dhex martay inuusan qof dambe nooga dhiman haddii aanlaydmotway isugu jirtaa xildhibaano wasiiro guddoonka iyo degmada saraakiil ciidan waxaan ka hadlaynay shaqaaqadii meeshaan ka jirtay iyo sidii xalka madambaysa looga gaari lahaa waxaana ka soo baxay go-aanka hadda aad maqasheen oo ah in nabad la qaato nabadda la adkeeyo xabadda ma aysan dhicin nabaddaa la isla qaato dhinaca kale in maaragtay waxyaalihii taagnaa guddi xeerbeegtiya loo saaro oo ay si kama dambaysa uga garnaqaan si dhaqsaanana guddigaasi uu shaqo galo iyo in shaqaaqooyinkii dhacay ama dhacdooyinkii dhacay muddooyinkii ka dambaysay heshiisyadii hore iyadana maaratay xal laga gaaro inta hawshaan lagu jiro
wasiir dowlaha madaxtooyada galmudug maxamed farax talyaani ayaa qodobadii ka soo bax shirka labada dowlad goboleed ee loogu hadlayay xalinta colaada ka taagan galbeedka gobolka mudug la wadaaga saxaafadda shirkii mas-uuliyiinta labada dowladood ee galmudug iyo puntland oo gaalkacyo ka furmay shantii januari loogana arisanayay sidii xal kama dambaysa looga gaari lahaa diriirtii iyo colaaddii soo nonoqotay ee u dhexaysay labada beelood ee walaalaha ee sacad iyo leelkase horena looga soo saaray baaq wadajir ah oo ku aadan xabad joojinta labada dhinac ayaa maanta laga soo saaray go'aamadan hoos ku xusan kow si loo fuliyo go'aamadii laga gaaray wejigii hore ee gobasha nabadaynta beelaha sacad iyo leelkase waxaa la go'aamiyey in muddo toddoba cisho gudahooda lagu qabto guddiga garnaqsiga khilaafaadka labada beelood namber labo in xal laga gaaro dhacdooyinkii ka dambeeyey heshiiskii wejigii hore ee gogasha nabadaynta beelaha sacad iyo leelkase iyadoo lala kaashanayo guddiga farsamada iyo odayaasha labada dhinac namber saddex in gudiyada nabadda labada beelood guddiga farsamada iyo odayaasha labada dhinac kala shaqeeyaan labada maamul xaqiijinta inaan dib dambe colaada ka taagan galbeedka gobolka mudug ayaa u dhexaysa laba bilood oo deegaankaas kuwaas isku haya daaqsinka xoolaha iyo deegaamaynta dhulka oo u dhexaysa labada bilood taasoo inta badan sababta dagaalada ka dhaca miyiga ee isku haya reer guuraagu daaqsinka iyo deegaamaynta dhulka miyiga